بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu meeshaan ka bilaabaynaa dersigeennii toban iyo toddobaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya fii maa yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya ka hadlaya weeye darsigeennan waxaan uga hadli doonaa istinjada iyo weesaqaadka aadaabta istinjadu ay leedahay qayb ka mid ahaan soo qaadannay aadaabta ay leedahay istinjadu waxaa ka mid ahaan soo marnay qofka markii uu musqusha gelayo oo uu xaajada uu u baahan yahay ama uu gudanayo oo uu gelayo alkhalaa waa inuu xirto laba kabihiisa waa inuu xirto weeyaan an yalbasa naclayhi baan soo marnay waa sunno leanna waxaa la diidayaa nijaastu inay ku gaarto weeyaan waa sunna marka inuu kabihiisa uu xirto waxaa kaloo sunnaha hadday suuragal u tahay madaxiisu inuu u asturnaado waxaa kaloo sunno ah maxaa yeelay waxaa la yidhi nabigeennu wuxuu sayidinaa abubakara wuxuu dhihi jiray ayuha annaas istaxyuu min allah fa innii laa dallu idaa ataytu alkhalaa uqadir ra'sii istixyaa'an min rabbii anugu dadow ilaahayna ka xishooda anugu markii aan musqusha gelayo waxaan ahaadaa madaxiisa mid daboola anoo ilaahay ka xishoonaya ilaa qofku markuu xishoonayo oo sariganaya madaxuu dabosho marna waa sunno waajib maaha waxaa kaloo ka mid a sunnooyinka qofku inuu diyaar garoobo oo diyaarsado biyihii ama dhagxaantu ku istinjoon lahaa waxaa kaloo sunno ah musqusha marka la gelayo in la hormariyo lugta bidixda ah marka laga soo baxayo lugta midigta waa in lasoo hormariyo waxaa kaloo sunno ah musqusha markaad gelayso shaydaanka iyo jinka rabbi inaad ka magan gasho waa inaad tidhaahdo allaahumma innii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ifi waa soo marnay weeyaan wuxuu ku daray imaamulkhazaali allaahumma innii acuudu bika min alrijsi والنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم يا ذا الجلال يعني دعاء النبي لغا وريه عليه الصلاة والسلام وإن أخرصته اللهم إني أعوذ بك بسم الله كلي أم بالورانيا الرحمن الرحيم لقدر مايو بسم الله إلهي مقعي سأيان مقنقل يا ويان allaahumma innii acuudu bika ilaahayow waxaan kaa magangelayaa allaahumma innii acuudu bika ilaahow waxaan kaa magangelayaa min alkhubuthi shaydaanka kuwiisa nimanka ah ama labka iyo walkhabaa'ifi kuwiisa dumarka ama dhadiga weeyaan shaydaanka nuucyadiisaa looga jeedaa waxaa kale oo sunno ah musqusha markaad ka soo baxayso inaad ducaysato saddex mar qofku inuu yidhaahdo qufraanaka waa markuu musqusha ka soo baxayo weeyaan qufraanaka ayuu odhanayaabaa la yidhi saddex mar buu ku laalaabanayaa weeyaan qufraanaka ilaahu dembi dhaafkaagan ku weydiista weeye alxamdu lilaahi aladii adhaba cani aladaa ilaah bay mahadu u sugnaatay iga waday shaygii qurunka ahaa oo idhibaataynayey oo wacaafaani iga caafiyey waa sunno nabiga looga dayanayaa layidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo sunno ah qiblada inaan la qaabilin qiblada inuusan qaabilin ayaa sunnaa weeyaan haddii uu qiblada qaabilo ama uu u dib jeediyo waa karaaho laakiin markaas ay karaahada noqonayso waa haddii aysan meeshu musqul loo diyaariyo ahayn oo saatirna ou jiro masalan baa astur baa astur baa meesha leedahay waa dhul bannaan buu dhul buu jooga aan musqul loogu talagelin meel astura buu isku aadiyey oo aan ka yarayn waxa weeye dhudhun saddexdii loo qaybiyey labadiis qaybood aan ka yaray shaygaasu isku aadi isaguna aada ugama foga oo meesha waa u dhow yahay weeyaan saddex dhudhun ka badan uma jiraa looga jeeda marka haddii shuruuddaa la helo istiqbaalka iyo istidbaarku waa karaaha baa la yidhaahdaa haddii shuruuddaa la waayana waa meeshuu ku yidhi wayaxrumu wou xaaraam noqonayaa alistiqbaalu waalistidbaaru istiqbaalka iyo dibjeedintu fi saxraa ida intafat ishuruudu shuruuddii haddii la waayo oy anfowdo shuruuddii almuqararatu buu yidhi waxaa kaloo sunnaa qofku musqusha intuu ku jira inuusan hadlinin ilaa danu inay kallifta mooye hadduu arko waxaa la yidhi masalanba nin soo weerarayo ama tuug alaabtiisa qaadanaya dan baa kallifto musqushii ku jira wariidhig alaabta waa dhihi karaa baa la yidhi waa daruuro ama wuxuu arkay nin indhoolah ama canug yaroo dab kusii gurguuranaya dabka canuga ha laga celiyo meeshaasoo ku jira waa ka dhihin karaa wixii khatar aad uga cabsato oo danu kallifto musqusha adoo ku jira waad hadli kartaa weeyaan laakiin haddaan danu kallifin layskama hadli karo ayaa la yidhaahdaa layskama hadli karo weeye hadday danu kallifto oo daruuro ay timaado waa gooni in badan hadda waxaa la arkay dad musqusha ku dhex hadlaya mana la oggolo weeyaan musqusha in lagu dhex hadlo ama taleefoonnada iyo saamtoollada dhexdeeda lagu dhammaysto taas waa mamnuuc waa adaab la'aan weeyaan ma lagu hadla baa la yidhi ee adaabtaas marka waan soo marnay waxaan gelaynaa hadda istinjaha qaybteedii faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid wax kala saara fil istinjaa'i istinjada ayuu u fasal yahay wayajibu wax yejibu wou waajibaa alistinjaa'u istinjadu min kulli radbin shay walboo qoyan radbigaasoo najisin nijaase ah shaygaa qoyanoo nijaasta ah oo khaarijin ka soo baxay min alqubuli aw idduburi horay ama gadaal maxaa lagu istinjoodaa marka ilaa yajibul istinjaa'u baa lagu yidhi in la istinjoodaa waajib ah fawr ma aha bal cinda iraadati naxwi salaat ow dayqi waqtin ow khawfi intishaarin ee wa tadamuqi nijaasa markii laga boqo adigu in la istinjoodo oo nijaasta layska ilaaliyo oo nijaasta layska mayraa waa waajib yajibu listinjaa'u in la istinjoodaa waajibwaajib noqonaysaa lagu yidhi min kulli radbin najisin shay walboo qoyan oo nijaaso ah shay qoyan oo mulawaf ah kaasoo waxa weeye najisin nijaaso ah kaasoo khaarijin ka soo baxay min alqubuli dhinaca hore qaybta hore awi duburi ama gadaal weeyaan walow hadduu doono naadir ha noqdo ka dammin waa wadyin baa la yidhaahdaa waa nijaas waa shaygaa nijaasada in laga istinjoodaa waa waajib waxaa lagu istinjoodaa labadii shay ee nabigeenna suuban ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam bilmaa'i aw alxajari ilaa nebi moxamed labadan unbuu ku istinjooday calayhi salaatu wasalaam bilmaa'i biyo awilxajari ama dhagax ayaa lagu istinjoodaa wax kaloo lagu istinjoodaa nabigeenna kama sugnaanin sala allahu calayhi wasalam aw maa yaquumu maqaamahu ama dhagaxa booskiisa shay qumayaa lagu yidhi dhagaxa booskiisa maxaa qumi kara yacni shay lagu kaaftoomayo sida dhagaxa loogu kaaftoomo ow maa yaquumu maqaamahu waxaa looga jeedaa waxa weeye waa shay noqon kara shay noqon kara baa la yidhi waxa weeye dhagaxi oo kale noqon kara weeyaan dhagaxa booskiisa uquma macnaha waxa weeye dhagaxiyuu bedel ka noqonaya aw maa yaquumu maqaamahu shay dhagaxa booskiisii qumayo oo xugunkii dhagaxa qaadan kara oo muxuu yahay waa afar shardi wixii laga helo oo min kulli jaamidin mintu waa bayaaniy oo min kulli jaamidin shay qallalan kulligii ah jaamidkaasoo daahirin daahira jaamidkaasoo qaalicin fujinaya nijaasta jaamidkaasoo kayri muxtaramin mid la xurmeeyo kayrkii abaa lagu yihi dhagaxa booskiisa shay qumaya oo shay walboo qallalan jaamid jaafi ah maqoyna ruduubana dushiisa ma ahaanin oo ma qoyaan ma leh shay aan qoyaan lahayn shay qallalan waa qoray oo kale masalan wax adag weeyaan shaygaasoo daahirin daahira baa lagu yidhi oo aan nijaaso ahayn mutanajisna ahayn shaygaasoo qaalicin fujinaya nijaasta caynteedii weeyaan nijaastii caynteedii buu fujinayaa weeye shay aan wax fujinayn baa la diidaya shaygaasoo kayri muxtaramin marka shay kasta oo afartaa shardi laga helaahi dhagaxuu ku xugun noqonaya wal afdalu sida fadliga badani an yastanjiya bilaxjaari waa inuu dhagxaan ku istinjoodo qofka istinjoonaya humma yutbicuhaa ee dhagxaantii haddana raaciyo bilmaa'i biyo waxaa fadli badan dhagaxa iyo biyaha in laysku daro oo marka hore dhagxaanta la hormariyo baa la yidhi haddee ha ku fekerin adiga musqulahan iyo adduunkan hadda aad joogto oon dhagaxba lahayn laga hadlima nina kuu qasbi maayo laakiin haddii aad macnaha ay suuragal kuu tahay meel dhagxaan taal biyana yaaliin labadiiba isku dar si labadii ficil oo nabigeenu sameeye thawaabkooda lagu siiyo calayhi salaatu wasalaam marka hore dhagaxa hormari haddana biyo ku-xiji baa lagu yidhi humma yutbicuhaa bilmaa fa idaa araada hadduu doono aliqtisaara kueg ku gaabsasho oo ku ekaado oo ku kaaftoomo calaa axadihima biyaha ama dhagaxa midkood falmaa'u afdalu biyaha ayaa fadli badan haddaad labadooda mid oon ku ekaanayso ood mid ka mida ruuxa mustanjiga oo ku kaaftoomayo waxaa fadli badan biyaha biyaha dhagaxa ka fadli badan maxaa yeele nijaasta in la suuliyo asal waxa u ah waxa weeye waa biyaha weeyaan caynta iyo asarta iyo raadka oo dhan bayna baabi'inayaan waxaa ka waxaa sunno ah mar walboo la istinjoonayo gacanta bidix oon baa lagu istinjoodaa midigta in lagu istinjoodaa waa karaaha weeyaan istinjadu marka waxa weeye waxay leedahay ashyaadaas bay leedahay baa la yidhaahdaa oo culimmadii ay uga hadleen weeye ashyaadaas badan bay uga hadleen istinjadu waxaa la yidhaahdaa markii dhagax lagu istinjoonayo shuruuddii waxaa horta loo xidhaya aan ku soo qaadannay yacnii safiina salaadka maxaa yeelay qofka sidiisaba cibaadaysanaya oo doonaya qofka cibaadada la imanaya waa qofka ay waajib ku noqonayso waa qofka mukallafkaa weeyaan amaa qofku hadduu saqiir yahay oo uusan qaangaarba noqonin ilay qofka qaangaarka ah qofka mukallafka ahi waa qof calaamadii qaangaarka laga helay weeyaan oo xawaastiisu ay nabad gashay oo dacwadii ay soo gaartay hadduusan marka maqaamkaa gaarinin mukallaf ma aha waajib wax kuma noqdaan laakiin ilmaha yaryarkaa iyagoon mukallaf noqonin oo weli aan qaangaarin ayaa markay xaddu tamyiis gaaraan baa la yidhi tamyiisku waxa weeye keligiis markuu wax cuni karo wax cabbi karo istinjoon karo oo canuga oo wax garan karo in la faro cibaadooyinkii maxaa yeele nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam muruu awlaadakum bisalaati awlaaddiinna salaada fara wahum abnaa'u sabcin ayagoo toddoba jira buu nabigu dhahayay wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashrin salaadda hadday ka tagaan buu yidhi toban sana markay gaaraanna garaaca buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam darbigaas waa darbu ta'diib baa la yidhahda edbiya weeye macnaha maaha in la dhaawacayo oo dhiig laga keenayo edbin weeyaan waxaa laga hadlaa wa farriquu baynahum fi lmadaajici jiifkana ku kala geeyo wiilkiiyo gabadha midba meel jiifiya si adaabta ay u bartaan islaamka ayuu nabigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam marka weliga waxaa waajib ku ah waxaa waajib ku ah baa la yidhi xataa markii ay qaangaar noqdaan tacliimtii iyo kulli hadda waxaasoo dhan waa inuu kusii tarbiyeeyo wayajibu cala alwaliyi bacda buluuqi asabiyi waasabiyati tacliimuhumaa maa yajibu calayhimaa bacda buluuqihimaa yacnii waxaa waxaa waajib ku ah weliga ilmaha inuu sii baro markay qaangaaraan waxyaabaha waajibka ku noqon doona wixii ka xaaraama waa inuu u sheego oo uu yidhaahdo masalanba zinada xanta namiimada waxaasoo dhan dunuubta waa noocaas iska ilaaliya shayga waajibka waa noocaasi ku dhaqma waa inuu kusii tarbiyeeya waxaa la yidhahdaa qalamka dadka wax loogu qoro saddex qayb u kala baxa qalamu thawaab qalamulciqaab iyo qalamulmutlafaad baa la yidhahdaa ilmaha saqiirada ah iyo ruuxa waalan ilmaha saqiirada maalanba wixii ay wanaaghoy sameeyaan thawaabkaas waa loo qorayaa waalidkooduna qayb bay ka helayaan weeyaan qalamulciqaabna waxaa la yidhaha wixii dunuubhoy sameeyaan loo ciqaabin maayo maxaa yale waa saqiiro hadde qalamulmutlafaadna waxaa la yidhaha wixii ay talfiyaan isagoo saqiira canugaaru maanta hadduu xoolo islaameed baabi'iyo waa la megayaa weeye waa la megayaa la dhihi maayo waa saqiira waxba laguma haysta la dhihi maayo qof hadduu dilo diyaa laga bixinayaa laakiin isaga loo qisaasin maayo maxaa yeele shuruuddii lagama helin xadiis waxaa jira nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo abu daa'uudka iyo tirmidiga iyo warinayaan rufica alqalamu can halaahatin saddex qolo qalamka waa laga dul yeelay can innaa'imi xataa yastayqida qofka hurdaya ilaa uu ka baraarugo qalamku waxba u qorin maayo wa can isabiyi xataa yaxtalim buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam saqiirku ilaa uu ka qaangaaro wa can ilmajnuuni xataa yacqila weeyaan marka qofku hadduu qaangaar noqdo oo ama uu da' ku qaangaaro toban iyo shan sano uu gaaro ama ixtilaam uu ku qaangaaro khuruujulmani junub uu noqdo yacnii ku dhacdo macnaha waxa weeye uu junub noqdo isagoo sagaal sano iyo ka badanba jira ama gabadhii xayd ku dhaco iyadoo sagaal jir iyo ka badanba ah waa qaangaar qofku mar hadduu qaangaar yaho mukallaf uu yahay cibaada wujuub ku ah cibaadadii masalanba salaaddii ka soo qaad salaaddu waxay ka bilaabataa istinjada intaan salaaddii la gelin waxaan rabaa waxay ka bilaabataa dahaaraadkii ka horreeyoo dhan oo shuruuddeedaha loo baahan yahy haddaba kitaabku fiire biyihii lagu dahaaro qaadanayuu ka hadlay markuu ka hadlana istinjadiibuu haddana nooga hadlay istinjada nabigeennu calayhi salaatu wasalaam marna biyuu ku istinjooday dhagaxna waa ku istinjooda weeyaan sala allahu calayhi wasalam marka istinjadu waa middaas baa la yidhaahdaa waa middaa weeyaan waa aadaab layska doonayo oo loo baahan yahay qofku inuu ilaaliyo aadaab bay ilaa leedahay aadaabtaas aan soo marnay nabigeennu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam isqusha markuu gelayo qaddaa ra'sahu baa la yidhi waidaa aata ahlahu qaddaa ra'sah markuu musqusha gelayo iyo ahalkiisa markuu la kulmayaba madaxa ayuu macnaha wax saaranayo weeyaan wa fii riwaayatin likayri caaisha wa labisa xadaan walxadiidu wain kaana fiihi dacfun xadiiska daciifnima dacfi baa ku jira baa la yidhi laakiin fadaa'il acmaal ayaa loogu dhaqmayaa bay leeyihiin fadaa'il acmaal wey qofka waxaa kaloo sunnaa baan dhahnay musqusha markuu gelayo lugta bidix inuu ku hormariyo waxaa la yidhi abi hurayra wuxuu yidhi qofkii lugta midig ku hormariya musqusha markuu gelayo ubtuliya bilfaqri buu yidhi faqri baa lagu imtixaamaa marka faqrigaasaa kugu dhici kara baa la yidhi waana karaaha weeyaan waxaa kale oo habboon markaad musqusha gelayso dikriga ilaahay wuxuu ku qoran yahay lama qaado oo masalanba duco iyo sanaa iyo wax wanaag ku diinta ilaahay wax ammaan ay ku qoran tahay nabigaad uga dayanaysaa calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam musqusha markuu gelayo xitaa faraantiga oo wato nabigu waa iska siibi jiraa la yidhi calayhi salaatu wasalaam faraantiga nabi muxamedna waxaa ku sharxanaa muxamadun rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam sadar wuxuu ku qornay muxamadun sadarna waxaa ku qornay rasuulun sadarna waxaa ku qornay allah muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam intaasaa ku qorreed baa layidhi naqshu khaatami rasuuliillah khaatamkii nebi moxamed ayaa sidaasu ku qorneed khaatamkii ama faraantigii sayidina cumarna waxaa ku qornay kafaa bilmowti waacidan yaa cumaru sayid cumarow mowd baa waana kuugu filan ayuu ku qoray faraantigiisa ku sharxay baa layidhi faraantigii sayidina cuhmaanna waxaa ku qoray ilaahay raadiha ka noqdee aamantu billaahi mukhlisan aamantu billaahi ilaah baan rumeeyey mukhlisan xaalaan ahay camalka mid u khallisay oo rabbi daraaddii uga jeeda marka faraantigaas shayga fiican uu ku qoran yahay lalama galo warqad ay ku qoran tahay dikriga ilaahay musqusha lalama galo jaamaca qur'aanka lalama galo yacnii kitaabkii qur'aanka lalama galo weeyaan xurmay leeyihiin wax mucadamaba haddaad wadato waa inaad iska reebta baa la yidhaahdaa waanuu iska reebo weeyaan marka aadaabtaas way badan tahay aadaabta musqusha marka la gelayo iyo qofka waxyaabaha laga doonayo aad bay u badan tahay sharaxaad badanna waxaan uga soo bixinnay kitaabkeennii horeeto safiinaha qofkii aadkaas u dhegaystaa wax badanu ka faa'iidayaa weeye waxaa kale oo la yidhaahdaa biyo in lagu istinjoodo ummadihii horeeto ayaa ku soo camal fali jiray qof biyo ku isinjooda waxaa ugu horreeyey awalu man istajaa bilmaa ibraahim calayhi salaam nabi ibraahim baa ugu horreeyey ayaa xataa la yidhi oo la tilmaamay baa la yidhi laakiin dhagax in lagu isinjoodo waa min khusuusiyaati min khasaa'isi haadihi alumma ummadda nabi moxamed waxyaabaha ay goonida la tahay ka mid tahay weeyaan istinje marka marka la yidhaahdo afar rugni bay leedahay mustanji mustanjaa minhu mustanjaa fiihi iyo mustanjaa bihi baa la yidhahdaa qofka istinjoonaya mustanji baa la yidhahdaa shayga layska mayrayo laga istinjoonayo mustanjaa minhu baa la yidhaahdaa meesha loo istinjaynayo aw ilqubul aw idubur mustanjaa fiihi baa la yidhaahdaa shayga lagu istinjoodo oo nabi moxamed ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam waa biyaha ama dhagaxa ah mustanjaa bihi baa la yidhahda shaygii lagu istinjoonayey waxaa kaloo la yidhaahdaa istinjadu waxay leedahay axkaamulkhams axkaamta la yidhaahdo waajib iyo sunno iyo karaaho iyo xaraam iyo ibaaxa shantaas axkaamulkhamsada la yidhahda lagu dureeriya istinjadu mar bay waajib noqotaa waa midda kitaabku noo qoray waa midda kitaabku noo qoray weeyaan yajib اlistinjaaءu min kuli radbin najisin khaarijin min alqubl aw idubur biاlmaa aw alxajar aw maa yaquumu maqaama alxajari waa middaa kitaabka noogu qoran maray waajib noqotaa marna waxay noqotaa sunna oo qofka haddii hadduu ka soo baxo duudun iyo wa bacrun bilaa lawthin lawth haddaysan lahayn wax dharoob ah ee wax adag oon ka soo baxana qallalan waa iska sunna inuu markaa istinjoodo ama mani oo kaleeto iyo marka inuu macnaha waxa weeye quru isagoo dadka waajibiyey sida imaamu maalig iyo oo odhanaya waa nijaaso manidu khilaafkooda iyadoo laga baxayo inuu ka isjoodo waa sunna baa la yidhahday marna karaahay noqotaa riix oo kale dabayl oo kale baa ka timid inuu dabayl ka istinjoodaa waa karaaho marna waxay noqotaa xaraam oo haddee shay muxtarama in lagu istinjoodo rooti buu soo qabsaday cuntadii la cunayay markaa buu ku istinjoonayaa dhagaxay kuxugu noqon kartaa waa xaraam marna waxaa la yidhaha waa iska mubaaxo dhidid oo kaleeto iyo in laga istinjoodo waa markaa mubaax bay iska noqonaysaa weeyaan ee hadda waajib noqon mayso waxaa la yidhaahdaa istinjadu waa waajib marka la odhanayo nabigeennii suubanaa kuma jiro calayhi salaatu wasalaam ambiyaduna kuma jiraan maxaa yeelay fadulaadkoodo dhan waa daahir baa la yidhi wa maca daalika nabigeennu waa istinjoo jiray ayadoo fadulaadka ka yimaad oo aysan nebi moxamedba nijaas ahayn bowlkiisu nijaasba ma ahayn calayhi salaatu wasalaam ayadoo daahir waayo la yidhi oo nebi moxamed khaas ay ku tahay haddana rasuulkeennu waa istinjoonayey sababtu waa maxay mubaalaqatan fi dahaara liajli tashriic waatanazuhi canha liqadaaratiha dadku wuxuu barayaa rasuulku in la istinjoodo nabigu wuxuu aada ugu dadaalayaa dahaarada midda kale shay mustaqdara weeyo mustaqdarkaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam iska hagaajinayaa weeyaan haddee waxaa ku jirta qawaacid badan iyo adilo badan iyo axaadiis badane intaasaan kaa uga harayna faslun fi lwuduu'i weesada ayuu fasal yahay walahu wuduu'u wuxuu leeyahay shuruudun shardiyaalo wa furuudun faradyaalo wa sunanun sunnooyin wa makruuhaatun waxyaabo la kohdo iyo wa nawaaqidun waxyaabo buryo weeyaan weesadu waxay leedahay shuruud arkaan sunnooyin karaahaad iyo waxyaabo buriya fa shuruuduhu weesada shuruuddeedu casharatun waa toban weesada shuruuddeedu waa toban baa lagu yidhi weeyaan midka ugu horreeya tobankii marka noo tiri soo toban maahan tobankaa midka ugu horreeya ayaa lagu sheegayaa alislaamu kan ugu horreeya shuruudda weesadu waa safiinaha sidii aan ku soo marnay waa islaam weeyaan qofka weese qaadana waa inuu muslim yahay hadduu muslim noqon waayo gaal weese ka ansixi maydo waa shardun lilcibaada ilaa weesadu waa cibaado ee weeyan waa cibaado shardiga labaad watamyiisu wax kala sooc baa la yidhi waa inuu qofku gaadhay xaddu tamyiis weeyaan hadduu yahay canuu saqiiroo tamyiis gaadhin ama qof waalan hadda waxba ka ansixi maayaan wannaqaa'u cani ilxaydi qofka weese qaadana gabar hadduu yahay gabadhu waa inay daahir ka tahay xayd iyo wa nifaas dhiig umuleed baa la yidhahdaa nifaasku waa dhiigga gabadhu markay umusho oo ilmo dhasho kabacdi yimaad weeyaan labadaas waa inay daahir ka tahay intay dhiiggaa qabto ma weese qaadan karto yacni weese ka ansixi maydo waa shardiga saddexaadna midkaas weeyaan waa shardiga saddexaad shardiga afraad wa camaa shay annaqaa'u baad usoo qadaranaysaa wannaqaa'u daahirsanaan baa la shardiyaa camaa shay ay ka daahir ahaad oo ka daahir ahaado qofka weese qaadanaya shaygaasoo yamnacu reebaya wusuula almaa'i biyaha gaaridooda ilalbasharati gibilka ay gaadhaan biyuhu jidhka inay gaadhaan wixii mancin kara waa inuu qofku ka daahir ahaado maalanba haddii jidhkii wax ku dhegan yihiin cijyaha hoostooda haddii wasaqo ku jirto dad badanaa noocaas ku dhacdaa wasaqda iska bixi maxaa yeelay inta meeshan wax ku dhegan yihiin weesadu ka ansixi maydo shardiga shanaad wa allaa yakuuna waa inaysan ahaanin cala alcudwi xibinta la mayrayo dusheeda maa shay waa inuusan ahaanin shaygaasoo yuqayirulmaa'a biyaha doorinaya shay biyaha doorinaya oo biyaha ay isbeddelayaan ka zacfaraanin oo kale weeyi boor aad u fara badan baa qofkii ku dheggan haruud baa gabadhii u saaran cilaan baa u saaran zacfaraan baa marsan shaygaas jidhkaaga marsan marka hore iska mayr markii uu kaa dhammaado kabacdi biyaha soconaya oonbaa dahaarada keenaya weeyaan laakiin biyuhu intay beddelan yihiin masalanba weyse noqon mayso shardiga lixaad waalcilm qofku waa inuu cilmi u leeyahay weese qaadanaya bifardiyatihi weesada faradnimadkeeda waa inuu cilmi u leeyahay weeyaan weesadu inay waajib tahay waa inuu cilmi u leeyahay hadduu jaahil yahay baa la yidhi hadda weese ka ansixi maydo maxaa yeele niyo go-aanba ma leh marka weesadu inay waajib iyo sunno kulmina waa inuu oon ogaado waa inuu weesada waajibnimada cilmi u leeyahay shardiga toddobaad wa an laa yactaqida waa inuusan aaminin fardan rugni oo min furuudihi weesada faradyaalkeeda ka mid a sunnatan waa inuusan u aaminin weesada faradyaalkeedu waa niyada wejiga la mayro gacmaha la mayro masaxa lugaha la mayro waa inuusan faradyaalka weesada ay leedahay iyo waajibaadka weesada sunno waa inuusan u ictiqaadin baa lagu yidhi waa inuusan sunno u ictiqaadin weeyaan hadduu sunno u ictiqaadiyo haddee qofkii sidaa aamina waxba waxba ka ansixi maayaan waa inuu waajibka iyo sunnada kala yaqaano waa inuu sidaa ictiqaadiyo weeyaan والآخر وهو غير الصحيح أن يعتقد أن فيه فروضا والسنن ويعتقد أن الفرض سنة يعني قفكي عامي أها وحاول لقرب أبا اللي يري اعتقاد كأولا إنه السنة اعتقاد ويان فرد يالك السنة إنه سنة آمنين فلا يصح وضوء من اعتقد ذلك والحاصل أن أنه لا بد أن يميز فرائضه من سننه أوكي آه شرطك السديرات ودخول الوقت waqtigu waa inuu galo shardiga sagaalaad walmuwaalaatu xidhiirin baa la shardiyaa weesada inuu xidhiiriyo weesada iyo tukashadana waa inuu xidhiiriyo qofka loo shardinayo waqtigu markuu galo ka horma weese qaado kara la yidhi haddana la yidhi waa inuu xidhiiriyo oo markuu weese qaataba hore ka tukado waa qofkee binnisbati haadaa xukunkaani binnisbati waa markii loo fiiriyo lidaa'imi alxadathi qofka xadadkiisa uu daa'imka yahay oo aan weesada dhowro karin sida gabadha la yidhaahdo dhig furan baa ku dhacay ama macnaha mustaxaadada la yidhaahdo qofkaasu ma dhowro karo weeso maadaama uusan dhowro karin wakhtigii markii la gaadho waa inuu inta makaankii hagaajiyo oo wixii uu ku xiri karo ku xidho oo istinje qaato oo weese qaato hore ka tukada weeyaan salaadaas kaliyuu halkaa weese ku tukanaya salaada kale marka la gaaro haddana waa inuu bilaabo salasul bawlkuna waa la mid qof bawlkiisu iska soconayo kaadidiisu ama madidu iska soconayso ama riixdiibaa iska soconayso waa qof cudur ilaahay ku riday allah naga badbaadiyo qofka macnaha waxa weeye cudurkaasu ku dhaco oon weese dhowran karin salaad walba marka la gaaro waxaa laga doonaya inuu tukado isdahiriyana saas weeyaan ilay salaaddii ma dhowran karee shardiga ugu dambeeya shuruudda weesada walmaa'u addahuuru biyuhu waa inay ahaadaan kuwa wax dahiriya iyagu daahira waxna dahiriya weeyaan halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii toban iyo toddobaad ee kitaabkeennii addurarulbahiya ilaahay ha nagu anfaco kitaabkana hana fahamsiiyo haadaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu